الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم وفقنا من القول والعمل لما تحبه وترضاه إلهي baa سubحaanaه وataعaalى mahad leh ina soo waafajiyey kulankan iyo majliskan kamida majaalista dikriga majaalista uu tilmaamay rasuulku عalayhi الصalaaةu wasalaam in ilaahay naxariistiisu ay kusoo degto malaa'igtuna ay hareereeyaan ilaahayna subxaana wa tacaala uu dembi dhaafo dadka isugu yimaada ee ku kulma mawduuca maanta aynu ka hadli doono sidaa walaalkeen uu tilmaamay ciwaankiisu waxa uu yahay maa yamnacuki min alxijaab maxaa kuu diiday xijaabka sida ciwaanka aada ka fahmaysaan waxaynu isku dayi doonaa insha allahu tacaala inaynu soo bandhigno majmuucatu shubahaat oo taqifu fi ariiqi alxijaab koox shubahaada oo hor istaagta xijaabka amaba se kalifta dumarka in fara badan oo kamidii inay qaadan waayaan xijaabka amaba se kii ay siteen inay ka tagaan oo ay tuuraan sidaa markaa muctabarka ciwaankiisu uu yahay ama shicaarkiisu almar'atu maknuunatun fii dilli alislaam gabadhu waa mid la xifdiyey oo la ilaaliyey islaamka harhkiisa iyo dhexdiisa waxaa ka mid a walaalayaal xifdiga iyo ilaalinta islaamku uu siiyey gabadha in ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey aayaad qur'aana kuwaasi oo rabbi tabaaraka wa tacaala uu ku balballaadhiyey oo uu ku sharaxay sida ay u labisan lahayd o dharka ay xidhan lahayd gabadha muslimadda ah sidaasoo kale rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam mawduuca caynkaasiyo wuxuu siiyey ihtimaam tixgelin dheeraad ah in fara badan ayuu ka hadlay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maratan bitargiibi wa taaratan bitarhiib wa taaratan bilamri wannahyi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waa uu ka hadlay mawduuca mar isagoo dadka jeclaysiinaya xijaabka oo u sheegaya fadaa'ish iyo wanaagga uu leeyahay mar isagoo ka reebaya assufuur waatabaruj xijaab la-aanta sheegaya dhibka ay leedahay iyo xumaanaha ka dhasha adduun iyo aakhiraba maadaama markaa mawduucaas uu yahay mawaadiicda muhimkaa ee islaamku aada uu u tixgeliyey samarada iyo midhaha ka dhalanaya haddii sidiisa uu fulo u hirgala awgeed iyo dhibaatada ka dhalanaysa ka ratibmaysa haddii waxa weeyaan mawduuca noocaasi ah sidii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu sharciyeeyey ee waxyiguu u sharaxay loo fulin waayo xijaabku markaa waa mawduuc ballaadhan marar horena in badan ayaa laga hadlay insha allahu tacaala maanta waxaynu ka hadli doonaa sida aynu tilmaanay waxyaaba aynu isnidhi waa asbaab gabadha ka hor istaagi karta xijaabka markaynu u fiirsanay waaqaca aynu ku nool lahay iyo ummaddan ilaahay subxaana wa tacaala uu inaga dhaliyey waxaa ka mida asbaabaha waxaa laga yaabaa gabadhu inay tidhaahdo alxijaabu laysa biwaajibin walaa sunna wainamaa huwa min alcaadaati wa adwaaqi nnaas xijaabku waajibna maaha sunnana maaha waxa uu ka mid yahay caadaadka dadka qaarkood ay doorteen isla markaana uu keensaday dookoodu waxaa laga yaabaa dumarka qaarkood inay sidaa aaminsan yihiin arrinta caynkaasi waxaa xaqiiq ahaan ay ka dhalatay jahliga muslimiinta hadheeyey ee ay jahli kaga sugan yihiin axkaamu shariica alislaamiya iyo waxyigii rabbaaniga ahaa ee lagu soo dejiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa shubahada noocaasiya jawaabteedu ay noqonaysaa xijaabku waa faral ka mida farallada ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku addoonsaday gabadha muslimadda ah sida salaada ilaahay tabaaraka wa tacaala uga dhigay faral oo ugu addoonsaday rag iyo dumarba xijaabku waa faral ilaahay uu ku addoonsaday gabadha muslimadda ah isla markaana waa mid la garanayo xikmadda rabbi tabaaraka wa tacaala uu ka lahaa iyo macnaha uu xambaarsan yahay yatadamanu maslaxatan sharciya lilmara fii dunyaaha wa ukraaha waxaa xijaabku uu koobsanayaa oo uu xambaarsan yahay wanaag gabadhu ay ka helayso xijaabka adduunyada inta ay ku nooshahay iyo marka ilaahay subxaana wa tacaala uu oofsado ee ilaahay la hor keeno yawma yaquumu lashhaad inuu xijaabku yahay faral waa midaan dood iyo muran aanu ka dhici karin waayo ilaahay subxaana wa tacaala aayaad cadcad oo muslimiintu ay akriyaan oo ku qoran musxafka ayaa rabbi tabaaraka wa tacaala uu ku soo dejiyey aayaadkaasi waxay xambaarsan yihiin amr rabbaani amar ka yimi rabbi tabaaraka wa tacaala xaggiisa oo ilaahay uu amraya dumarka muslimaadka ahi inay xijaabtaan oo ay qariyaan cawradooda quruxdoodana aanay u bandhigin ilaa ciddii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu u baneeyey u xalaaliyey mooyaane waxaa rabbi uu yidhi waqul lilmu'minaati yaqdubna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna walaa yubdiina ziinatahuna ilaa maa dahara minha walyaضribna bikhumurihina calaa juyuubihina walaa yubdiina ziinatahuna ilaa libucuulatihina ilaa aakhiri aaya waxaa rabbi uu leeyay nebi maxamedo waxaad ku tidhaahdaa dumarka mu'minaadkaa indhahooda ha laabaano araggooda ha xifdiyaan yaanay eegin waxaanu ilaahay u ogolayn wayaxfadna furuujahunna naftoodana xumaana ka ilaaliyaan walaa yubdiina ziinatahunna quruxdooda yaanay muujinin cawradooda yaanay muujinin ilaa maa dahara minha wixii muuqdo mooyaane iyadoo si ula kacayagu aanay u muujinahayn walyadribna bikhumurihina calaa juyuubihina khimaaradooda ha saaraan oo ha ku asturaan qoortooda iyo garbahooda iyo laabtooda walaa yubdiina ziinatahunna ilaa libucuulatihinna waxaa rabbi tabaaraka wa tacaala intaa kadib uu tilmaamay inaanay muujin quruxdooda ilaa inay u muujinayaan mooyaane raggooda iyo dadka maxaarimtooda ah aayaddan qur-aanka ahi waxa ayna tusinaysaa gabadha muslimada in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku waajibiyey uu ku addoonsaday inay xijaab qaadato waayo ilaahay wuxuu uhi walaa yubdiina ziinatahunna yaanay muujinin quruxdooda bimacnaa ha xijaabtaan walyadribna bikhumurihina calaa juyuubihina mar labaad buu rabbi tabaaraka wa tacaala kusoo celiyey khimaaradooda ha ku asturaan madaxa iyo qoorta iyo laabta iyo garbaha walaa yubdiina ziinatahunaba ilaahay tabaaraka wa tacaala mar kale uu ku celiy quruxdooda yaanay u muujinin ilaa raggaa maxaarimtooda loo ogolaaday mooyaane saddexdaa wajib aayaddu waxay naga tusinaysaa xijaabku inuu yahay faral waajib ah waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yidhi isagoo la hadlaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ووحي حق إلهي كيمي كسر دقي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحال لي النبي محمد وحاد كتر هذا دمر كاغا ooryahaaga iyo hablahaaga iyo dumarka muuminiinta kale ay mas-uulka ka yihiin ama ha dhalaan ama ha u dhaxaan yudniina calayhina min jalaabiibihina ha ku rogaan awgadooda iyo dushooda oo ha ku asturaan oo ha ku qariyaan xijaabkooda waa amar ilaahay xaggiisa ka yimi ilaahay uu soo dhiibay jibriil uu u keenay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebi maxamedna ummadda uu soo gaadhsiiyey yudniina calayhina min jalaabiibihina amarkuna wuxuu faa'iideeyaa wujuub shaygaa la ysfaray inuu yahay waajib waxaa ilaahay hadda uu ku tilmaamay faa'iidooyinka xijaabka ku jira mid kamida dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn arrinkaas waxa uu sababaya uu keenaya gabadhi in la garto inay tahay imra'a mustaqiima cafiifa gabadh toosan oo dhowrsoon falaa yu'dayn lama dhibaataynayo marka cid kusoo dhiiran kartaana ma jirto arrintaasina waa arrin inoo muuqata oo gabadha xijaaban ee is-asturtay xataa dadka sharki iyo dhibaatada ka shaqeeyaa inay kusoo dhiiradaan oo ay dhibaateeyaan ma dhacdo haddii ay dhacdona waa ay yar tahay waxay leedahay umusalama saxaabiyadda la yidhaahdaa iyadoo inooga warramaysa waaqicii saxaabiyaadka dumarkii joogay aayaddaasi markay soo degtay bal waxa ay yeeleen lamaa nazalat hadihi alaaya kharaja nisaau alansaari kaana calaa ru'uusihina alghirbaanu min asakiina aayaddaasi markii ay soo degtay waxaa soo baxay dumarkii ansaarta iyadoo aada moodo madaxyadooda inuu tuka saaran yahay marka laga ega xagga xasiloonida bimacnaa isma ruxayaan ismana qaadqaadayaan si degan oo xasilooni ku jirta ayay u soconayeen wa calayhina aksiyatun suudun yalbasnaha waxaa saaraabay leedahay umusalama dushooda oo jirkooda ay ku astureen maryo madmadow oo markaasi ay xidhnaayeen sidaas ayaa dumarkii muslimaadka ahaa ay ugu hoggaansameen aayaadkaas markii aayaadkaas sawdkooda uu garaacay maqalkooda oo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam raggoodii ay ka maqleen oo habeenkii ay kula noqdeen dumarkoodii oo ay u akriyeen aayaadka qur-aanka ah fulinta amarkaa rabbaaniga ah dib uma aanay dhigin saxaabiyaadka bal si deg dega oo dhakhsa leh ayaa ay u fuliyeen camal ahaana aayaddii qur-aanka ahayd ay uga muuqatay waxaa kaloo ilaahay tabaaraka watacaala uu yidhi waidaa sa'altumuuhuna mataaca fas'aluuhuna min waraa'i xijaab dumarkii haddaad wax weydiinaysaan weydiiya iyadoo xijaab uu idiin dhexeeyo oo xijaabka ay xidhan yihiin dumarku haddii aanu kaasi jirin oo guri lagu jirana waa xijaab kale iyo taab kale iyo sitaarad iyo maro u dhaxaysa waxaa ilaahay tabaaraka watacaala markaa amarkaa uu siiyey raggii muslimiinta ahaa ee tegi jiray guryaha rasuulka caleyhi salaatu wasalaam cidda la leeyahay a idinka xijaabtaana waa ummahaatu lmu'miniin alطaahiraat waa ummahaatu lmu'miniin zawjaatu nabiyi calayhi salaatu wasalaam ahaa kuwa daahira qalbigoodu uu nadiif yahay xumaan iyo shar oo dhan ka fog waxaa ilaahay uu tilmaamayaa faa'iidada laga helaayo xijaabka oo wuxuu leeyahy dalika atharu liquluubikum wa quluubihina inaad sidaas samaystaan oo rag iyo dumarkii la kala xijaabo ayaa u tahaara iyo khayr iyo wanaag badan quluubtii ragga iyo quluubtii dumarkaba haadihi aayat lxijaab waa aayadda culimadu ay ku tilmaamaan aayadda xijaabka oo aayadda u horeysa ee soo degtay ee ka hadlaysa mawduucaasi xijaabka aayaddu a ka hadlaysa dumarkii rasuulka laakiin waxa ay la hadlaysaa guud ahaan dumarka muslimaadka oo dhan waayo cillada caynkaasi oo ah in xijaabka laga dheefayo laga faa'iidayo tahaaratu lquluub waa mid ay uga baahi badan yihiin dumarkii rasuulka dumarka kale ee muslimaadka ah haddaynu eegno sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulkeennu axaadiis aada u fara badan ayaa uu kaga hadlay waajibnimada xijaabku waajib yahay wuxuu yihi rasuulku man jara sawdahu khuyalaa lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaama qofka jiida maradiisa iyadoo arrintaa kibir iyo isqaaqaab uu ku kallifaayo ilaahay tabaaraka watacaala maalinta qiyaama ma eego il naxariiseed kuma eego faqaalat ummu salama kayfa yasnacu nisaau biduyuulihina ummu salama waxaa xadiidkaasi ay ka fahantay inuu yahay xadiid guda ballaadhan ragga iyo dumarkuba ay soo gelayaan marka haddii la yidhi yaan maradii la jiidin oo haddii la jiido ilaahay ku eegi maayo yowma alqiyaama dumarkii maxay ku samaynayeen xaynkooda adduyuul waa asfalu lxijaab xijaabka intiisa hoosee dhulka gaadhsiisan sideeba ay ku samaynayaan maxaa ay ka yeelayaan beydka qaala calayhi salaatu wasalaam yurkiina shibran waxau uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam taaka ayaa ay hoos u dhigayaan taakadaasi dhudhanka dhudhunka barhtankiisa mid ka bilaabanta weeyaan marka waa amar yurkiina shibran faqaalat idan tankashifu aqdaamuhuna waxay tihi umu salama radia allahu canha haddii dumarku sidaa ay yeelaan waxaa muuqanaya lugahooda hoose oo intaasi kuma filla qaala calayhi salaatu wasalaam fayurkiinahu diraacan laa yazidna calayh rawaahu abu daawuud watirmidi wuxuu yihi rasuulku haddii markaa ay sidaasi keensanayso in lugaha hoose ay muuqdaan inay muuqdaan lama ogolee dhudhun hoos ha u dhigaan oo dhulka ha gaadhsiiyaan xijaabkooda laa yaziidna calayhi intaan ayaanay ka ziyaadinin waayo gabadhu socon kari mayso haddii intaa ay ka kordhiso waxaana laga yaabaa inay noqoto arrintaasi huluwi xadgudub iyo qofka waxaan lagu waajibin dusha iska saaraya sida awgeed baa uu diiday rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka aynu maqallo amarada caynkaasi ee kasoo fulay allah tabaaraka wa tacaala iyo tawjiihaadka uu bixiyey nebi maxamed waxay noo caddaanaysa hadalka ah xijaabku waajib maaha sunnana maaha ee waa caadood ay dad gaari iska leeyihiin iyo dookooda iyo dhaqankooda inuu yahay hadal aan sax ahayn gabadha muslimadana waxay u caddaanaysa inuu yahay xijaabku faral kamida faraa-ida ilaahay tabaaraka wa tacaala sida salaada iyo soomka iyo zakada iyo xajka oo ay ka dhalanayso haddii laga tago in ilaahay amarkiisii la khilaafay ilaahay amarkiisoo la khilaafana waxaa ka dhalata inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala cadhoodo ilaahay haddii addoomaha u cadhoodana waa u ka argoostaa waxa ilaahay ukaga argoostaana waa ciqaab iyo cadaab ibni aadamku aanu u dul qaadan karin jirhkiisuna aanu u sabri karin waxaa laga yaabaa gabadha muslimadda inay tidhaahdo gartay inuu xijaabku yahay waajib laakiin haddii la xidhan waayo dembi ka dhalan maayo xijaab la-aantuna xaaraan maaha xijaabku waa wanaagsan yahay oo waa mid fiican oo ammaanan laakiin haddii la xidhan waayo dembi ka dhalan maayo xijaab la-aantuna mid xaaraana maaha arrinta noocaasi waxay ka dhalatay jahli uu kaga sugan yahay qofku biaxkaami shariica alislaamiya waxa waajib ku ah gabadha muslimadda inay ogaato inuu yahay xijaabku mid waajiba waajibka haddii laga tagana waxaa ka dhasha ismi inuu qofkaasi dembaabo haddii qofku noqdo mid dembaabayna waxa uu noqonayaa mid mutaystay ciqaab waxaa la yidhaha tabarujka waa xijaab la-aantuna waa mid xaaraana arrintu maaha xaqiiqa ahaan mid u noqonayso xorriyadda shaksiga ee qofku uu leeyahay oo haddii uu doonana markaa gabadhu hadday doontana ay xijaabanayso haddii ay doontana ay iska daynayso arrintu waa arrin gabadha lagu ardoonsaday sida aynu tilmaanay inay khilaaftaana ay tahay mid xaaraana waxaa jirta adilo fara badan oo ku taalla kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ina tusinaysa inay xaaraam tahay xijaab la-aanta waxaa ka mid a adilada qawluhu tacaala walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa isagoo rabbi la hadlaaya dumarkii muuminaadka ahaa guud ahaan gaar ahaana la hadlaaya ummahaatu lmuuminiin wa aswaaju nabiyi calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay rabbi dumarkiiw ha farabadanina bixitaanka idinku ah mutabarijaat kuwa qaawan oo xijaab la-aana mutajamilaat ah kuwa isqurxiyey mutatayibaat ismariyey wax udgoon kacaadati ahli ljaahiliyati aluulaa aladiina laa cilma cindahum walaa diin sida ay ahayd caadadii dadkii hore ee jaahiliyadda xooga badan ku dhex jiray islaamka hortii kuwaasi oo aan lahayn cilmi ay kaga baydhaan xaaraantiiyo wixii xun iyo diin iyo alla kacabsi keensada inay la yimaadaan wixii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu faray tabarujka ayaddu ay diiday sida ahlucilmigu ay yidhaahdeen waxa uu koobsanayaa saddex arrimood saddex arrimoodba waa tabaruc arrinta koowaad waxay tahay inay gabadhu muujiso quruxdeed ibdaau ljamaali wa mafatin اljasad lilajanib quruxdeeda iyo jirkeeda lagu fitnoobayo inay u muujiso oo ay ka xijaabi weydo ka asturi weydo ragga ajaanibta ee maxaarimteeda aan ka mid ahayni waa tabarujka ilaahay tabaaraka wa tacaala u xaaraantimeeyey ka labaadna waxa uu yahay ibdaau maxaasini malaabisiha wa xuluyiha inay muujiso quruxda dharkeeda oo dhar qurux badan gabadhu ay xidhato dabadda ay ugu baxdo sidaasoo kale waxaa la mida inay muujiso dahabka iyo waxyaabaha kale ee dumarku ay isku qurxiyaan ee ay xidhaan inay ragga ajaanibtaa u muujisaa iyaduna waa tabaruj walow xijaabba ha xidhnaato haddii shuuliyadeeda ama dahabka ay xidhan tahay ragga ay u muujinayso ay tusinayso waa tabarujka ilaahay tabaaraka wa tacaala u xaaraantimeeyey waxaa kaloo tabarujka soo galaya ibdaau nafsiha bimashyatiha wa tamaayuliha wa tabakhturiha gabadhu inay muujiso shaksiyadeeda oo ay ku muujiso sida qaabka ay u soconayso licliica ay licliicayso iyo isluxista ay isluxayso iyo isqaadqaaditaanka ay isqaadqaadayso walow haba xijaabnaatay haddii sidaa ay samaysana ficilkeedaasi waa tabaruj aljaahiliyati aluulaa mid ka mid ah waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yidhi isagoo mamnuucaya xijaab la-aanta walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha waa nahyi waa diidmo xagga ilaahay ka timi yaanay muujinin quruxdooda quruxda ilaahay tabaaraka wa tacaala uu leeyahy dumarku yaanay muujinin iyaduna waa saddex nooc nooca koowaad waa almalaabis aljamiila manaa dumarka yaanay xidhanin dhar qurux badan oo ragga indhahooda soo jiita walow dharkaasi haba noqdo mid asturaaya oo jirkooda qarinaya waxaa kaloo arrintaas soo gelaya inaanay muujin gabadhu wixii ay xidhnayda dahab ahaa ama fida ahaa ama noocyada kale mujawharaadka ka mid ahaa isagana waa quruxda ayaa uu ka mid yahay inay muujisana ilaahay tabaaraka wa tacaala waa u diiday arrinta saddexaada quruxda soo gelaysa in la muujiyo la diiday waa maa tatazayanu bihi almar'a fii ra'siha wa wajhiha wa baqiyati acdaa'iha gabadhu waxyaabaha isku qurxiso ha noqdo wax la ismariyo ama ha noqdo wax markaa madaxa la sudho ama meel kale la sudho xubnaha ka mid a mar hadduu yahay shaygaasi shay qurux loogu talagalay inay muujiso gabadha waa midaan loo ogolayn oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka xaaraantimeeyey taasina waxaa si cad aynoo tusinaysa oo shaki la-aana xijaab la-aantu inay tahay xaaraan go-an oo ilaahay tabaaraka wa tacaala aanu ogolayn oo ay tahay mid lagu dambaabayo oo ay ka ratimayso ilaahay cadhadiisu iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala ciqaabkiisu haddaynu jalleecno xagga sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaynu helayno in arkaynaa axaadiis fara badan oo xaaraantimaynaysa xijaab la-aanta tilmaamaysa waxaa ka ratibmaya ee ka dhalanaya wuxuu leeyahay saxaabiga ladhaa abu hurayra qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam sinfaani min ahli nnaari lam arahumaa qawmun macahum siyaatun kaadnaabi albaqar yadribuuna biha annaas wa nisaaun kaasiyaatun caariyaat maa'ilaatun mumiilaat ru'uusuhuna kaasnimati lbukti lmaa'ila laba kooxood oo ahlu naarka ka mida dadka naarta mutaystay anigu maan soo gaadhin oo maan arag buuhi nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam qolada koowaad waxa uu ku sheegay nebi maxamed qolo sidata jeedal lo-da dabadeeda ama dubkeeda u eg oo dadka ku garaacaya dulman wa cudwaanan wa jawran iyagoo dadka gardaraysanaya oo xaqdarro arrintaa u samaynaya qolada maan soo gaadhin buuhi nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam laakiin waa ahlu naar waayo dulmi bay samaynayaan qolada labaad wuxuu ku tilmaamay rasuulkeenu dumarkaasiyaatun caariyaada dumarkaasi waxbay huwan yihiin waanay qaawan yihiin waxay leeyihiin culimmadu waxay xidhan yihiin dhar aan asturahayn oo jirkooda laga dhex arkaayo amaba se jirkooda yaan laga dhex arkin oo midabkii aanu muuqanine jirkii sawirayo oo muujinayo xubnahooda amaba se waxay xidhan yihiin dhar gaagaaban oo aan wada gaadhin jidhkooda oo dhan waxaa laga yaabaa in madaxooda uu qaawan yahay ama qoorta ama laabta waxaa laga yaabaa in madaxu uu asturan yahay laakiin lugaha hoose markaa ay muuqdaan ama gacmuhuba ay muujisan yihiin dumarka noocaasiya wuxuu ku tilmaamay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam inay yihiin maailaatun mumilaat kuwa xaqii ka leexsan dadkiina ka leexinaya oo fitnada noocaasi ee sharkaasi gabadha ku gaaban maayo waxa uga gudbayaa ummadda inteeda kale waxa uu tilmaamay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ciqaabka ka dhalanaya ficilka noocaasiyo dumarkaasi ay sameeyeen xijaab la-aantaa laa yadkulna aljanata walaa yajidna riixaha jannada geli maayaan buu nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam dumarka noocaasiya oo inay ahlu naar yihiin baabuu hore u sheegay rasuulku caleyhi salaatu wasalaam jannada udgoonkeedana heli maayaan waina riixaha la yuujadu min masiirati kada wa kada jannada udgoonkeedana iyadoo masaafo fog loo jiro ayaabay dadka soo gaadhaa laakiin iyaga waa laga mamnuucay dembiga noocaasiya markay sameeyeen oo ilaahay ay ka amar qaadan waaye inay ka xishoo waayeen xadiidka imaam muslim baa warinaya si aadna wuxuu inoo tusinayaa xijaab la-aantu inay tahay xaaraan maadaama naar lagu gelaayo waxaa kaloo yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam halaathatu laa tasal canhum saddex ha waraysanin bimacnaa way halaagsameen arrinkoodana meel baa lagu ogyahay oo naar baa lagu ogyahay rajulun faraqa aljamaaca wa casaa imaamahu wamaata caasiyan nin ka baxay xaakimkii muslimkaa ee u talinayey oo hog u qaatay oo dagaal markaa abaabulay oo amar diiddo sameeyey oo dhintay isagoo cisyaanka noocaasiya ku jira wa amatun aw cabdun aba qasamaad addoon ama gabadh addoona oo ka carartay oo ka baxsatay oo ka fakatay ciddii iska lahaa oo fakadkaa iyo cararkaa iyadoo ku maqan dhimatay tacaynkaasiyana waa halaagsantay buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa mra'atun gaaba canha zawjuha ta saddexaad waana taa aynu u jeedno ee mawduuceena khusaysa waa gabadh ninkeedu uu ka maqan yahay buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo qad kafaaha mu'nata addunyaa adduunyada kharaskeedii iyo hawlaheedii oo dhan uu kaga filaaday fatabarajat bacdahu falaa tasal canhum oo ninkeedii intii uu ka maqnaa fursadaa ka faa'idaysatay oo xijaab la-aan baxday oo suuqyada iyo magaalooyinka wareegtay falaa tasal canhum saddexdaa ha waraysan buu ihi nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam way halaagsameen arrinkoodana waxa uu ku dhammaaday inay ilaahay ka cadhaysiyeen tabaaraka wa tacaala ilaahay cadhadiisana waxaa ka dhasha naar oo nataa'ijtii iyo simaartii ka dhalatay ilaahay cadhadiisu waa naarta iyo ciqaabka waxaa markaa xadiidku uu tusinayaa gabadha iyadoo ninkeedu uu ka maqan yahay iyadoo wax adduunye aanay ka maqnayn xijaab la-aan baxday inay ka mid tahay kuwa halaagsamay ilaahay tabaaraka wa tacaala u cadhooday maaha macneedu haddii ninkeedu uu joogo amaba arrimaha adduunyada aanu kaga filaanin inay u bannaan tahay inay xijaab la-aan socotaa laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa tusaalaha uu ku bixiyey tii aanay waxbaba aanay ka maqnayn ee haddana arrinka noocaasiya samaysay islaamku walaalayaal si aada iyo aada u adag ayuu uga digay tabarujka xijaab la-aanta ilaa uu gaadhsiiyey darajo ah inuu la xidhiidhiyey dunuubta waaweyn sida shirkiga iyo zinada iyo sariqada oo tuugadii ah iyo dunuubta kale muxaramaadka ah nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam dumarka markuu la gelayo ballanka iyo baycada wuxuu ballan kaga qaaday dunuubta caynkaasiyo inaanay samaynin waxa uu ihi nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam sida uu warinayo saxaabiga la dhaha cabdullaahi bni camr ibn alcaas qaala jaءat umayma bintu ruqayqa ilaa rasuuli llahi sala allahu alay wasalam tubaayicu cala alislaam gabadha magacaa leh ayaa u timi rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo islaamka ballan kula gelaysa faqaala ubaayicuki calaa an laa tushrikii billahi shaya wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaan ballan iyo bayco kaaga qaadaya ilaahay inaanad cidna la wadaajin cibaadadiisa iyo waajibka uu xaqa kuugu leeyahay walaa tasraqii waxbana aanad xadin walaa taznii oo aanad zinaysan walaa taqtulii waladaki ilmahaaga iyo dhashaadana inaanad laynin oo aanad dilin walaa ta'tii bibuhtaanin taftariinahu bayna yadayki wa rijlayk inaanad la iman been abuurad aanad geedna ugu soo gaban daliilyo xujatan aanad uhaysan ee adigu aad iska samaysatay walaa tanuuxii waxaan ballankaaga qaadayaa gabadh yahay inaanad barooran oo marka geeri ama musiibatulmowt ay dhacdo inaanad qayle iyo buuq iyo baroor aanad la iman walaa tatabarajii tabaruja aljaahiliyati aluulaa rawaahu axmed wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu dambayn gabadh yahay waxaan ballankaaga qaadayaa inaanad xijaab la-aan ku bixin siday ugu noocaasiy inta jannada ka gelaysaana ay yar tahay buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa laga yaabaa walaalayaal inay tidhaahdo gabadha muslimadaahi gartay inuu yahay xijaabku waajib xijaab la-aantuna ay tahay xaaraan ilaahay ka cadhaysiinaysa laakiin waxaan idiin sheegayaa niyatii ayiba wa damiirii saafi walaysa cindii khubtun aniga niyadaydu way wanaagsan tahay damiirkayga iyo qalbigayguna waa saafi wax xumaanina haba yaraatee agtayda ma taallo marka haddii la odhan lahaa xijaab la-aanta xumaan baa ka dhalata anigu intaaba ma hayo wanaag ayuunbaa agtayda yaalla sidaa inay tidhahdaan laga yaabaa gabadh oo shubhada noocaasi ay la timaado waxaynu leenahay waxaa waajibku ah gabadha muslimadii inay ogaato qadiyaddu inaanay ahayn niyo wanaag iyo niyo xumaan iyo damiir saafiya iyo damiir dhooqaysan alqadiyatu waa qadiyatu cibaada yufcalu lilimtithaali waltaqarubi ila allahi tabaaraka wa tacaala qadiyaddu waa cibaado waa addoonsi ilaahay uu gabadha ku addoonsaday inay qaabka mucayanka gaarka ay u labisato waa arrin loo samaynayo si ilaahay loogu hogaansamo oo loogu dhowaado waa arrin loo samaynayo oo laga baqanayo ilaahay tabaaraka wa tacaala cadhadiisa iyo ciqaabkiisa iyadoo la fulinayo awaamirta rabbaanigae ku taalla qur'aanka ku soo aroortay sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka hadday niyadaadu wanaagsan tahay iyo haddii damiirkaagu uu saafi yahay iyo haddii wax xumaanaba adigu aanad ku sifaysnayn oo aanad samaynin ogow xijaabku arrimaha xidhiidh lama leh cilaaqana lama laha waa cibaado sideeda lagaaga rabo sida awgeed saxaabiyaadkii ahaa kuwa xaadiray oo shaahiday markii ay soo degayeen aayaadka xijaabka markii waxay u degdegeen inay xijaabtaan oo ay is-asturaan markii aayaadkaasi ay soo degeen may odhan sida ka muuqata hadalkooda iyo ficilkoodaba annaga niyadaydu way wanaagsan tahay damiirkayguna waa saafi wax xumaanana kuma sifaysnine waanaanu tukanaynaa waanu salaadayna waanu soomaynaa maxaana laga rabaa may odhan ee xijaabkay u degdegeen waayo waxay garanayeen xijaabku inuu yahay cibaado sideeda gooni oo ilaahay tabaaraka wa tacaala loogu dhowaanayo haddii laga tagana ciqaab uu ka dhalanayo bal u fiirsa waxay leedahay caaisha radia allahu canha yarxamu allahu nisaaa almuhaajiraat aluwal ilaahay ha u naxariista bay tihi caaisha radia allahu canha dumarkii muhaajiraadka ah ee hore waa ay ammaanaysa markaa caaisha waanay u ducaynaysa lamaa anzala allahu walyadribna bikhumurihina calaa juyuubihina ilaahay markuu soo dejiyey aayadda qur-aanka ee xijaabka faraysa dumarka shaqaqna muruutahuna fakhtamarna biha rawahu lbukhaari waxay jeexeen bay leedahay maryahoodii dabeetna khimaar bay ka dhigteen may odhan niyadeedu way wanaagsan tahay damiirkayguna waa saafi wax xumaanana waxa weeyaan kuma sifaysnin bal waxaad u fiirsataa umu salama markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu diiday arrintaa isbaal in maradii la jiido dhulka markaa la mariyo iyadoo arrintaasi ragga ay ku saabsanayd ee ay ka fahamtay arrintaasi inay dumarkana markaa ay ku saabsan tahay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay weydiisay dumarkii maxay samaynayaan rasuulku markuu yihi taaka in leega hoos ha u dhigaan arrinta noocaasiyo raalli kumay noqon bal waxay tidhi idan tankashifu aqdaamuhunna haddii intaa lagu daayo dumarka lugahooda muuqanaya manaa raalli kamay ahayn umu salama iyadoo niyadooda niyadeedu ay wanaagsan tahay qalbigeedu uu saafi yahay wax xumaana aanay ku sifaysnayn raalli kamay ahayn iyadoo joogtay waktigii dhowrsoonida iyo xishoodka raalli kamay ahayn maradeeda inay gaabiso iyo inay dumarku gaabiyaan toona markaa qadiyadda xijaabku waa qadiyad ah amar xagga ilaahay ka yimi ah cibaado gabadha laga rabo oo aan niyo wanaag iyo niyo xumaantoona aan looga daynahayn nasa alkitaabu cala alxijaabi walam yubix lilmuslimaati tabaruj alcadraa'i manaca sufuura kitaabuna wanabiyuna fastantiq alaahaara walaayaat kitaabkaa caddeeye xijaabku inuu waajib yahay oo aan xalaalayn dumarka muslimaadka aan u banayn inay markaa tabaruj iyo xijaab la-aan sameeyaan waxaa diiday sufuurkiiyo xijaab la-aanta kitaabkeenna iyo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ee bal dub ugu noqo ka dhawaaji aayaadka qur-aanka iyo axaadiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay leenahay gabadhu markay sidaa leedahay bal ha isweydiiso mayadaa fadli badan mise caaisho iyo umu salama iyo faatima iyo asmaa iyo ummahaatu lmu'miniin iyo nisaau lmuhaajiraati walansaar dumarkii muhaajiraadka iyo ansaarta ah ayaa fadli badan bal ha isweydiiso ha isweydiiso ma niyadeeda wanaagsan mise niyooyinka dumarkaasi ay lahaayeen teebaa wanaagsan arrinta noocaasi haddii dub ay u jalleecdo waxaynu leenahay shubhada noocaasi waa mid ay ka qanci karto gabadha muslimadda ah waxaa laga yaabaa inay gabadhu tidhaahdo intaasoo dhan waan oga xijaabku inuu waajib yahay xijaab la-aantu inay xaaraan tahay niyo wanaag inaan la isaga daynahayn walakin laa argabu fi lxijaabi shaksiyan wadawqii yunkiruhu akrahu laakiin anigu shaksi ahaan baanan xijaabka jeclaynba dookayguna maaha inaan xijaab xidho xijaabkan anigu waaba necebahayo waan karhaaba inay tidhaahdaan laga yaaba gabadh hadalka noocaasi ay ku dhawaaqo waxaynu leenahay hadalka caynkaasi sida ka muuqata qofku marka uu ku hadlaayo waxa uu ka dhashay iimaan la-aan ama dacfu liimaan qof iimaan lihina hadalka noocaasi oo kale kuma hadlo haddii gabadha jawaabteedu sida ay noqoto marka qadiyadda xijaabka lagala hadlana waxa ay ka mid noqonaysaa kuwii ilaahay uu yidhi ee uu ku sifeeyey inay odhanayaan marka ilaahay taacadiisa iyo kaamar qaadashadiisa laga dalbo samicnaa wacasaynaa bay odhanayaan markaa gabadhaasi waxay leedahay anigu waan maqlay aayaadkii qur-aanka ee waajibiyey iyo axaadiistii dumarka xijaabka fartay laakiin anigu waan caasiyo o dheg umaan dhigin sifada noocaasina uma haboono qof muslimi inuu ku tilmaanaado waa sifadii yuhuudda iyo munaafiqiinta waa sifadii kuwa ilaahay uu yidhi wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman waculuwa way ku madax adeygeen oo way inkireen way dafireen ilaahay aayaadkiisa iyadoo naftooda ay yaqiinsatay inay aayaadkaasi xaq yihiin dulmi iyo gardaraa ku kaliftay inay qaadan waayaan isla weyni iyo isa sarraysiin ayaa ku kaliftay dadka sidaasa waxaa nihaayadood iyo gabagabadooda ay noqon doontaa yawma alqiyaama sida ilaahay uu nooga warramay inay yidhaahdaan rabbanaa galabat calayna shiqwatuna wa kunna qawman daaliin ilaahay waxaa naga xoog roonaatay xumaantayadii dacfuliimaankii macsiyadii iimaan darradii waa anaanu lunsanayn ilaahay dib noo celi aanu soo shaqaysane oo waxaa laga yaabaa gabadha maanta sidaa lihi inay yowma alqiyaama tidhaahdo ilaahay dib u celi xijaabkii imikaan xidhanaya xijaab la-aanna maalin dambe laygu arki maayo laakiin walaata xiina manaas halkaasi layskama aqbalayo calaacal dib u celinina ma jirto qof walba wuxuu shaqaystay ayaa ka horeeya waxaa waajib ku ah gabadha muslimaddaa ee arrinka noocaasi xijaabka uu ka hor taagan yahay inay iimaankeeda dib ugu noqoto oo markaa ay daweyso iimaankeedana kor ay u qaado arrinta noocaasi xaqiiqatan maaha sifada ay leeyihiin dadka mu'miniinta sifada dadka mu'miniinta waxa weeyaan marka loogu yeedho ilaahay xukumkiisa iyo xukumka rasuulka inay yidhahdaan samicna waatacna inama kana qawla lmu'miniina ida ducuu ila allahi warasuulih liyaxkuma baynahum an yaquluu samicna waatacna waulaa'ika hum lmuflixuun waman yutic allaha warasuulahu wayaksha allaha wayataqhi faulaa'ika hum lfaa'izuun waxa rabbi uu leeyihi mu'miniinta qowlkoodu wax kale maaha marka loogu yeedho ila allahi warasuulih si ay u xukumaan arrinkooda hadalkoodu waa inay yidhaahdaan samicna waatacna hadalkoodu maaha inay yidhaahdaan laa argabu fii kada walaa argabu fii kada kuwa sidaa sameeyana iyagaa liibaanaya waxay doonayeen helaya wixii ay ka baqanayeenna ka badbaadaya ka ilaahay adeecaya rasuulka oo ilaahay ka baqda fa ulaa'ika hum alfaa'izuun kuwa ayaa liibaanay buu leeyahy rabbi tabaaraka wa tacaala mar haddii xagga ilaah amarku uu ka yimaadana adiga doorasha meesha kuuma taalo iyo waxaasaan jecelahay iyo waxaasuu dawkaygu yahay iyo waxaasaan anuu karhaa waa naca wamaa kana limu'minin walaa mu'mina ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim waman yacsi allaha warasuulahu faqad dalla dalaala mubiina wuxuu leeya rabbi tabaaraka watacaala gabadh muumi nin muumina iyo gabadh muuminada toona uma banaana ilaahay tabaaraka watacaala markuu arrin xukumo ama rasuulku inay wax kale ka doortaan xukunka xagga ilaahay ka yimi iyo xagga rasuulka caleyhi salaatu wasalaam marka arrinta noocaasiya waxaynu tilmaamaynaa inay tahay arrin ka dhalatay dacfu liimaan dawadeeduna waxay tahay in iimaanka markaasi la xoogeeyo oo kor loo qaado qowlka anigu xijaabka ma jecliyo kama helana wallahi waa qowl aada iyo aada u foolxun aada iyo aadna u weyn ilaahayna tabaaraka watacaala waa uu ka digay waana nifaaq camalkii saalixa xataa gabadhu ay samaynaysana waa mid burinaya ilahay wuxu uhi dalika bianahum ittabacuu maa askhata allah wa karihuu ridwaanahu faaxbata acmaalahum arrintaasi waxay ku dhacday waxay raaceen wixii ilaahay ka cahogeliyey cadhogelinayey ee ilaahay aanu raalli ka ahayn waxaanay naceenoy karheen ilaahay tabaaraka watacaala arrinku raallida ka ahaa faaxbata acmaalahum ilaahay dabeete camaladoodii ayaa u buriyey markaasaanu camalku u burin bal hadalka noocaasi kufriyo gaalnimo ayaa uu gaadi karaa hadduu qofku garanayo jaahil aanu ahayne bal ha la iska ilaaliyo waxaa laga yaaba gabadhu inay tidhaahdo ina alxijaaba yuakhiru zawaaj wayasudu lkhutaab xijaabku guurka ayaa gabadha u ka hor istaaga waxaa laga yaaba gabadhu hadday xijaab xidhato in hore loo guursan waayo oo raggii usoo geed fadhiisan lahaa arrintaasi ay jidgooye ku noqoto arrinta noocaasi waxay ka mid tahay wasaawista shaydaanka uu ku furo dumarka muslimaadka ah qaar ka mid a waxaynu leenahay ha ogaato gabadha muslimadda ahi guurku inuu yahay qayb xagga ilaahay tabaaraka watacaala ka timi oo ku socoto ilaahay qadarkiisa iyo qadihiisa guurka xijaab dib uma dhigi karo xijaab la-aanina ma soo horumarin karto ma soo jiidi karto arrintu waa sida uu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waclam ana maa asaabaka lam yakun liyukhti'ak wama akhta'aka lam yakun liyusiibak ruficat alaqlaam wajafat asuxuf waxa uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ogow wixii markaa ku asiiba ee ku haleela wax marka horeba ku gafi lahaa muu ahayn ilaahay baa caalamka maamulo kuugu talagalay wixii ku garab maraana marka horeba wax ku asiibi lahaa ama ha xumaade ama ha wanaagsanaade muu ahayn qalamadii qadarka lagu qoray kor baa loo qaaday waraaqii kor baa looga qaaday oo waxba laga bedeli maayo suxuftii iyo waraaqihii lagu qoray qadarkuna waa kuwa engegay weeyaan su-aal baa haddaba halkan taalla xijaab la-aantu lafahaanteedu markaynu eegno ma arrin la odhan karaa guur ayay keentaa ama ay soo dedejisaaba arrinta noocaasi waxaynu ka eegaynaa laba dhinac xagga sharciga iyo xagga waaqaca iyo nolosha dadka xagga sharciga haddii aynu ka eegno xijaab la-aantu waa macsiya sida aynu tilmaanay xijaabkuna waa taaco ilaahay taacadiisa tabaaraka watacaala ayaa lagu helaa manaaficda iyo waxyaaba waxtar kale iyo masaalixda zawaajkuna kuwaasi ayaa uu ka mid yahay ilahay wuxu uhi walow anahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana khayran lahum waashadda tahbiita haddii ay samayn lahayn waxa lagu waaninayo saasaa u khayr badnaan lahayd oo wanaagay ku gaadhi lahaayeen waxaa shaki la-aana guurku inuu ka mid yahay ilaahay risqigiisa waa min risqi illahi tabaaraka wa tacaala risqiga ilaahayna waxaa lagu helaa alla kacabsiga waman yattaqi llaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib ka ilaahay ka baqda ilaahay wuxuu u yeelayaa makhraj kurbada iyo dhibaato kastoo haysata meeshuu uga bixi lahaa iyo siduu uga bixi lahaa ayuu ilaahay u fududaynaya wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib meelaanu ka filanahayna risqiga ilaahay waa uga imanaya marka waxaa laga yaabaaba taacada gabadhu ay samaysay ee mucayankaahi oo iyadu aanay daraysanaynin inay tahay mid sababi karta in ilaahay tabaaraka watacaala khayrkiiyo wanaagga ay doonayso uu ku arsaaqo haddii gabadhu ilaahay ka baqato awaamirtiisa ay ilaaliso quruxdeeda ay ilaaliso oo ay xifdido ay xijaabato ay is-asturto gabadha caynkaasiya oo hamigeeda ay ka dhigto ilaahay raalligelintiisa waxa arrinkeedu uu noqonayaa sida uu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam man asbaxa wahamuhu ddunyaa shatata allahu shamlahu wajacala faqrahu bayna caynayh walam ya'tihi min addunya ila ma qudira lah qofka waa beriista iyadoo hamigiisa u weyn uu adduunyo yahay aanu ahayn alla kacabsiyo ilaahay raalligelintiisa ilaahay arrinkiisa waa ka kala tuuraa bal hadda u fiirso faqrigana ilaahay labada indhood dhexdoodu u dhigaa xataa adduunyo kasta hadduu hayo qanaaca ma jirto hina nafsi ayaa ka maqan walam yaatihi min addunya ilaa maa qudira lah adduunyana ka heli maayo intii looga qadaray mooyaane in kale waxba u kordhin mayso waxaa laga yaaba dad fara badan inay macsiyo sameynayaan ay isleeyiin adduunya idin ku korodha laakiin nebi maxamed wuxuu leeyahy adduunyada intii marka horeba u qornayd ayuun bay helayaan macsiyadu markaa adduunye u kordhin mayso waman jacala alaakhirata hamahu qofka aakhiro ka dhiga hamigiisa u weyn jamaca allahu shamlahu wajacala ghinaahu fii qalbih waaatatu dunya wahiya raagiba waxaa ilaahay tabaaraka watacaala u ururiyaa arrinkiisa oo uu isugu dubaridaa ilaahay hina ayaa uu ka yeelaa qalbigiisa iyo qanaaco adduunyaduna waxay u timaadaa iyadoo sandulaysan oo hogaansan ayaa adduunyana ay u timaadaa markaa taasi waxay noo cadaynaysaa wanaagga adduunye gabadhu ay doonayso in ilaahay tabaaraka watacaala taacadiisa lagu helaayo xagga waaqixahaan haddaynu eegnana waxaynu arkaynaa maanta in fara badan oo kamida dadka du- guurku markaa uu hami kaga jiro ama damacsan in dhowrsoonida iyo xishoodka iyo asturnidu ay tahay waxyaabaha dumarka ay ku doortaan ay yihiinna dumarka muxajabaadka ahi kuwa ilaahay tabaaraka watacaala in fara badan ugu fududeeyo qadiyatu zawaaj iyagoo fii sun fii sinin mubakir weliba ku jira waxaanaynu aragnaa zawaajku inuu ku fara badan yahay guud ahaan alusra almuxaafada almutadayina qoysyada markaa muxaafidkaa ilaahay xuduudiisa ilaaliya ee tadayunka iyo markaa ku dhaqanka diinta uu ka muuqdo oo ay uga fara badan yihiinba usarka kale markaa waaba ilaahay tabaaraka watacaala isla doonashadiise maadaama khayrka iyo wanaaggaana lagu helaayo gabadha muslimadda ha iska ilaaliso shaydaanka markaa waxyigiisa iyo wasaawistiisa oo aynu ku odhanayo guurba heli maysid haddaanad guursan haddaanad markaa xijaab ka tegin baan ujeedaa waxaa laga yaaba gabadhu inay tidhaahdo waxaan ka baqanayaa haddii aan xijaabto inuu jin iyo shaydaan u igalo oo waxa baan arkayba dumarkii xijaabnaayo arrinta noocaasi aada iyo aad ay ugu fara badan tahay waxaynu leenahay dadka mu'miniinta sifaadkooda waxaa ka mid a inay ilaahay ka baqdaan cid makhluuqana aanay ka baqan ilaahay wuxuu yihi isagoo mu'miniinta sifaynaya wayakhshawnahu walaa yakshawna axada ila allah wakafaa billahi xasiiba ilaahay bay ka baqanayaan axad kalena kama baqanayaan ilaahay tabaaraka watacaala cid aan ahayna ka baqi maayaan marka jinka iyo insigaba qofka muslimkaa inuu ka baqdo oo baqashadaasi ay keensato inuu ka tago waajibaadkii oo uu sameeyo muxaramaadka iyo mamnuucaadku waa arrin aan banaanayn tusinaysana inuu iimaankiisu yahay daciif tawakulkiisuna uu liito shaydaankuna dadka muslimiinta waa cabsi geliyaa inamaa dalikum shayطaanu yukhawifu awliyaah falaa takhaafuuhum wakhaafuuni in kuntum muuminiin waxa uu yihi rabbi tabaaraka watacaala kaasi waa shaydaan wuxuu cabsi gelinaya cidda isaga awliyada u ah haddaad mu'miniinta tihiina ka baqanina ilaahay ka baqda haddaad mu'miniin tihiin ilaahay baa idinka celinaya ilaahay tala saarta oo ilaahay ka magan gala ilaahay tabaaraka watacaala haddii aad ka baqataanna kaydka shaydaanka iyo xadhig maleegiisu waxba idinka qaadi maayo ina kayda shayطaani kaana daciifa haddii gabadhu xijaabkii ay u dayso jinba ay geli doona khoofka iyo cabsida noocaasi waxa ay ka mid tahay cabsida shirkiga ah waayo halkii ilaahay ay ka baqi lahayd tabaaraka watacaala oo iyadoo ilaahay ka baqanaysa ay ka xijaaban lahayd ayaa ay ka baqatay jinkii iyo shayaadiintii ilaahay tabaaraka watacaala cabsidii ay ka baqanaysay waxaa ka weynaatay oo ay ka horumarisay tii jinka iyo shayaadiinta ay ka baqanaysay markaase haddii xijaab ay xidhnayd laga yaaba inay tuurtay haddii kale laga yaaba inay iska ilaalinaysaba shaydaankuna arrinta noocaasi wuxuu ka qaadaya kibir iyo qooq marnabana u saamixi maayo abadan oo u ogolaan maayo gabadha niyadeedu sidaa ay tahay qalbigeedana cabsidaasi ay ku jirta inay xijaabato mar walba uu ka hor istaagaya markaana maxaad ka doonaysaana waxa laga yaaba inuu yidhaahdo xijaabka iska tuurto maalinta ay dhigtay inuu iska daayaa laga yaaba maalinta ay qaadatana uu kusoo noqdo ilaahay baa yihi waanahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqa kuwo kamida insiga ayaa magan geli jiray kuwo kamida jinka dabeeta jinka waxay kororsadeen qooq iyo kibir maalin walba baad bay doonayaan macsiyo iyo khalad bay qofkii ku kalifayaan kuwii insiga ahana cabsi iyo boqo ayay kororsadeen jinka waxa weyaan ay ka baqanayaan markaa gabadha muslimadahay iimaankeeda ha quweyso tala saaradka ilaahay tala saaranaysana mid xoog badan ha ka dhigto waxaa laga yaaba in lagugu imtixaamayo arrinta noocaasiya ibtilaa iyo ikhtibaar inay tahay markaa imtixaanka noocaasiya ha ku dhici iyadoo ay waajib tahay oon ku baraarujinay dumarka muslimaadkaa inay la yimaadaan waxyaabaha sabab u noqon kara jinka iyo shayaadiinta inay ka badbaadaan oo inay tawxiidkooda iyo caqiidadooda adkeeyaan inay xifdiyaan adkaarta ducooyinka meel meel kastoo gaaraba soo arooray inay ilaaliyaan inay ku dadaalaan ilaahay tabaaraka watacaala xuskiisa oo ay iska ilaaliyaan laqwiga iyo hadalka macno darada waxba aanay ka faa'iidahayn waxaa laga yaabaa gabadhu inay tidhaahdo haddii xijaab aan xidho wallahi waxaan dareemayaa inaan mujtamacii tuka baalcadaan ka noqday dhexdiisa oo qof keliya ayaa noqday bay leedahay dadkii oo dhan baa si gaara aniga iisoo eegaya waan ka khajilayaa markaa dadkii in badan oo dadka ka midiina anigaaba iga dhigteenba waxay ku jeesjeesaan marka haddaan xijaab xidho arrinta noocaasi ay ugu dhacayso umana adkaysan karo xijaab la-aantaan markaa iskaga adkaysanaya waan ku sabraya waxaynu leenahay waxaa waajib ku ah gabadha muslimadii inay ogaato xijaabka cidda amartay inuu yahay allah tabaaraka watacaala abuuray inuu yahay rasuulka alayhi salaatu wasalaam ilaahay uu soo diray waa inay ogaato xijaabku inuu yahay xaq oo aanu baatil ahayn xijaabku inuu yahay macruuf iyo wanaag oo aanu ahayn munkar iyo xumaan waa inay ogaato markaa dadka kuwa faraha badani haddii ay khilaafaan oo ay ka soo horjeedaan oo ay ku jeesjeesayaan oo ay ku dhaleecaynayaan in farabadnidooda aanay waxba tar ahayn waayo waxa ay ka soo horjeestaan allah tabaaraka watacaala iyo rasuulka alayhi salaatu wasalaam iyo xaqi iyo macruufkii waxaa yareeyey tiradooda khilaafka ay khilaafeen ilaahay amarkiisa dadka in yare haddii xaqii ay qaataanna oo inta faraha badani xaqii ay khilaafaan ha ogaata intaa yari inay ku fara badan yihiin ilaahay tabaaraka watacaala qiladooda ilaahay baa badinaaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam bay weheshanayaan waxay weheshanayaan dadkii saalixiinta ahaa ee jidka iyo wadada ugu horreeyey aslanbana maba aha cibrada waxaa tixgelinta lihi badnaanta tixgelinta iyo cibrada waxaa lihi waa xaqa waxaa laga yaabaa inta badan inay baadil ku taagan yihiin ilaahay baa yidhi fa abaa aktaru nnaasi ilaa kufuura dadka badankoodu way diideen gaalnimo mooyaane wax kale way diideen wamaa aktaru nnaasi walow xarasta bimuuminiin dadka badankooda haddii aad ku dadaasho kuwa iimaan laga helaayo maaha wain tutic akara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah dadka jooga adduunyada dushooda badankooda haddii aad adeecdid ilaahay waddadiisa waa ay kaaluminayaan meelo badanna ilaahay inta yare xaqa ku taagan buu ammaanayba ilaahay wuxuu ihi waqaliilu min cibaadiya shukuur markaa badnida ha ku dagmin ee xaqa xejiso badniduna waxba kaa tari mayso ilaahay hortiisa jees-jeeska gabadhu ay sheegaysana marka horeba maaha inay ku tala gasho in haddii xaqa ay qaadato dadku waddada dhinaceeda inay inta ay ka istaagaan inay soo dhoweynayaan oo shacabka ay u garaacayaan oo ay ayidayaan in badan baa ka soo horjeesanaysa waana lagu imtixaamayaa haddii taariikhda dib loo raacana arrintaasaa ka muuqata ina aladiina ajramuu kanuu min aladiina aamanuu yadxakuun waida maruu bihim yatagaamazuun waida inqalabuu ila ahlihim inqalabuu fakihiin waida ra'awhum qaluu ina haulaai ladaaluun wama ursiluu calayhim xaafidiin falyawma aladiina aamanuu min alkufaari yadxakuun cala alaraa'iki yanduruun hal tuwiba alkufaaru ma kanuu yafcaluun ilaahay tabaaraka watacaala saasuu inooga warramay kuwa dembiilayaashii weligoodba inay ku qosli jireen ay ku jeesteesi jireen dadka ahlulxaqa laakiin nihaayadu waxay noqotay yowma alqiyaama markii jannada ay galeen kuwii saalixiinta ahaa kuwii xumaayoo naarta ku jira in ay ku qoslayaan iyagoo sariira ku dul hurda mu'miniintii hal tuwiba alkufaaru ma kanuu yafcaluun waana lagu abaalmariyey xaqiiq ahaan kuwaasi wixii ay samayn jireen siday u jeesteesi jireen baa loogu jeesteesa waxaa laga yaabaa anigoo soo gaabinaya insha allahu tacaala inay gabadhu tidhaahdo anuu weli waxaanay gaba dhalinyaraa qurux buu ilaahay siiyo quruxduna nicmada ilahay bay ka mid tahay dee nicmada ilahayna in la qurxiyo maaha in la qariyo maaha waayo ilahay wuxu uhi ama binicmati rabbika faxadit ilaahay nicmadiisa ku sheekayso marka quruxda nicmada ilaahaya ayaabaan muujinayaaba markaan weynaado ayaan qarin doonaa waxay leenaha arrinta noocaasi waa jees-jees ay gabadhu ku jees-jeestay billaah wa rasuulihi wa aayaatih markay maqashay kadib aayaadka qur-aanka ah iyo axaadiisa ka hadlaysa mawduuca ah waxaana waajib ku ah gabadhu inay ogaato allihii quruxdaasi iyo u hibeeyey inuu yahay ka yidhi walaa yubdiina ziinatahunna quruxdooda yaanay muujinin ee ha qariyaan oo ha asturaan isweydiiyo maxay faa'iido leedahay quruxayna hay-adeedu tahayna inay ku gubto oo naarta aad ku gubatid ood ku dhuxulowdid walciyaadu billah maxaa markaa faa'iide aad ka helaysaa qurux kuu soo jiidaysa naar miyaanay markaa gabadha muslimadda ahi ogeyn in quruxdeeda maslaxadeed iyo wanaaggeedu ay ku jirto inay asturto ay ka qariso acyunu diaab kuwa hororada ee yeeyada ah ee aan hadh u ridahayn wanaaggeedana markaasi aan ka talinahayn inay sharafta quruxdaasi ku jirto in la asturo miyaanay ogeyn oo quruxda ay sharaf dhacayso haddii markaa la muujiyo gabadhu markay leedahay markaan weynaadaan xijaaban doonaa yaa u ballan qaaday inay weynaanayso yaa ku idhi geeridu way kaa dub dhacaysaa miyaanu ilaahay odhan faida jaa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun marka ajasha qofku ay timaado saacadna ka dub dhici maayo saacadna ka soo horumari maayo qofku waa inuu ku xisaabtamo mar walba inuu yahay mid dhimanaya inuu markaa cumrigiisu dheeraanayo inuu marka horeba ku xisaabtamo maaha ibnu cumar wuxuu odhan jiray idaa asbaxta falaa tantadir ilmasaa wa idaa amsayta falaa tantadir isabax marka aad galabnimada gasho ha sugin subaxnimada xisaabtanoo shaqayso dembigana ka noqo marka waagu uu kuu baryana ha sugin waxa weeyaan galabnimada ee intaa ka faa'iidayso rasuulkeena calayhi salatu salaam markii la weydiiyey lagu yidhi man akyasu nnaasi wa akramuhum dadka yaa ugu fariidsan oo ugu sharaf badan baa la yidhi nebi maxamedow wuxuu ihi rasuulku aktaruhum dikran lilmowt wa ashadduhum isticdaadan lahu kooda ugu xusitaan badan oo ugu xusuusasho badan geerida uguna diyaargarow badan ayaa dadka ugu fariidsan waayo adduunyadani waa meel laga tegayo ka markaa gartay daarta uu kusii socdo inuu camirto oo u diyaargaroobo kaasa ugu maskax badan ulaaika hum lakiyaas dahabuu bisharafi dunya wa karaamati alaakhira kuwaas ah kuwii maskaxda iyo caqliga badnaa buu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa ay la tegeen iyagu oo ay dadkii kale markaa uga horumareen adduunyada sharafteedii iyo karaamadii iyo wanaaggii aakhiro markaa gabadha muslimadahi waa inay geerida u diyaargarowdo oo inta ay yar tahay ay xisaabtanto oo ay zaad iyo sahay markaasi qaadato camalka maanta ay samaynaysana berri inay dib ugu dhigta maaha waxaan kusoo gabagabaynayaa waxaa laga yaabaa gabadhu inay tidhaahdo xijaabku waa kulayl badan yahay markaa kulaylka anigu uma dul qaadan karo waxaynu leenahay qofka caqliga badan waxa uu samaynayaa in yar buu maanta qadimaya inta adduunyada uu joogo in yaroo dhibaataa buu dul qaadanaya in yaroo raaxaa oo naftiisu ay jeceshahay ayaa uu seegayaa si in fara badan uu helo maalinta ilaahay tabaaraka watacaala la hor istaagayo si uu helo jannada ilaahay uu inoo sifeeye uu inoo tilmaamay marka gabadhu laba xaaladood nafteeda mid ha u doorato adduunka markaa kulaylkiisa xaru dunya almaqduur caleyh kulaylkan adduunyada la kari karo la dul qaadan karo ee la sabri karo weliba haddii lagu ixtisaabo ilahay ajar lagaga doono ilahay ajar lagaga helayo ama kulaylka naarta jahanama oo aan midaan loo dul qaadan karin labadaa midun waxa weeyaan ha doorato waxaanaynu leenahay kulaylka xijaabku uu leeyahay wallahi waxaa ka daran kulaylka naarta munaafiqiintu markay yidhaahdeen laa tanfiruu fi lxar iyagoo dadka jihaadka ka reebaya waar kulayl daran baa jira ha bixina lafiina iyadan usurbacaadin oo idan haraad u dhimanin ilahi tabaaraka watacaala muxuu yihi qul naaru jahannama ashaddu xaran law kaanuu yafqahuun waxaad tidhahdaa naarta jahanama ayaa kulaylka aad sheegaysaan ka kulayl daran haddaad fiqiyo faham aad leedihiin marka kulayl kastoo gabadhu ay sheegato kulaylka naarta jahanama ayaa ka daran oo aan midaan loo dulqaadan karin intaa ayaan kusoo gabagabaynaya wallahu aclam wsala allahu cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi waslama tasliima kasiira nasal allaha tabaaraka watacaala an yakfira lana وللمسلمين والمسلمات